Shirka wada-tashiga qorshaha isbeddelka qaranka ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. Mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay kulanka ayaa waxa ay ka sheegeen ahmiyadda uu leeyahay qorshaha wax ka beddelka qaranka. Isaaq Haydar oo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa sheegay in qorshaha isbeddelka qaranka ay wax badan ka faa'iideen maadaama ay yihiin kuwa baahiyo badan u qabay, wuxuuna sheegay in ay rajadooda noqon doonto mid ahmiyad gaar ah la siiyo.
waa mahadsan tahay maamulka iyo shaqaalaha tv-ga hirshabelle t v magacayga isaaq xaydar caqiil aa la dhahaa waa gudoomiye ku-xigeenka dadka naafada ee dowlad goboleedka hirshabelle ma shir laba maalmood soconaya aan kaga soo qayb galnay halkan maasha allah aad ayuuna muhiimad weyn ugu leeyahay baahidii guud oo maaragtay deegaanka stateka hirshabelle in laga hadlo oo maaragtay dadkii baahiyaha gaarka qabay iyo dadkii kaloo caadiga ahaa intoodaba baahidoodii laga hadlo runtii wax aad u wanaagsan waa dowladdana howlaha noocan oo kale inay joogtay saa loogaga baahan yahay annagana kolleyba haddii aan nahay shacabkii insha allahu waxaan ballan qaadaynaa inaan si sharaf leh kagala shaqayn doono haddii ilahay raajo waxaan uga faa'iidaysanaynaa qorshaha dee waxyaabo badana inuu kugu jiro waxbarasho in loo helo dadkii naafada ahaa in agab maaragtay ay isticmaalaan la helo financial support inay helaana ku jiro in maaragtay capacity buildingkooda la dhisaa ku jiro waxyaabo badan oo faa'iido oo noo leeyahay in qaliimo maaragtay friya ah loo keeno oo dowladdii ay u dalabto dadka araggalo oo kale oo brindimaanka ah sida aniga oo kale in maaragtay qaliino loo sameeya ku jiro hawshu waa ay fara badan tahay waana wixii loo baahnaay waa tii aan sugaynayaan leenahay insha allah hirgelinteedana waxaa looga fadhiyaa statetka dowlad goboleedka hirshabelle iyo tan federaalka soomaaliya waxaan leeyahay dadka hala diyaar garoobo waxaa guushii maaragtay carafteeda yaa soo dhow waqtigii aan guusha gaari lahaynaa la joogaa waqtigii caruur bara badan oo maaragtay biliin dhimaana ama ahayn dhagala'aana ay waxbara lahaayeen oo maanta dariiqyada joogo masaajidada ka dawarsado waqtigii ay jaamiciyiin noqon lahaayeen soo dhow waxaan leenahay gacmaha aan isqabsano aan ka kacno fadhiga aan ogaano inaan bulshada aqoon iyo waxay wax ku kala qaadatahay si siyaasadda dalka aan qayb uga noqono qorshaha qaranka oo labadii maalin u dambeysay ka socday gudaha magaalada jowhar ayaa looga hadlayay baahiyaha ka jira magaalada jowhar caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle iyo sidii wax looga qaban lahaa